waxay uga dhigan tahay arrin fiican hadday suuro gasho oo waddankaasna lagu soo dabaalo xasilooni dadkaasi ay dhibaatada kaga baxaan marka arrin dadka reer yeman u fiican sacuudiga oo jaarlaana u fiican ayay noqonaysaa haddii heshiis arrimaha laga gaadho marka ee wadahadalladan ama booqashadan ee rajo intee la eg ayay ku biirin karaan ee dadaalada la doonayo in lagu soo afjaro ee colaada daba dheeraatay ee ka taagan dalka yeman arrimuhu horta markii hore waxay ka go-ayeen sacuudiga iyo iyo eeraan bay ahaayeen labaduna way isku soo dhowaadeen sacuudiga laftiisu dhibaato inteeda la eg ayuu faraqiyada ku haystay waddankaa waad og tahay oo waxaa lasoo gaadhay dhibaatooyin fara badan oo xoutiyiintu ay gaadhsiiyeen hadday tahay dhinacii warshadihii shidaalka hadday tahay erebeeradii waddankaasi marka dhibaatooyin fara badan baa isaga laftiisa haystay marka dani waxay ugu jirtaa in colaada yeman lasoo afjaro dhinaca kalena yeman oo imika u muuqata inay waddan waslada waslada u qeybsan yahay iyaga laftooda dani waxay ugu jirtaa inay dhibaatadaasi ka baxaan marka waxaan odhan karaa dhammaanba faa'iida ayay u tahay arrimuhuna siday u muuqdaan hadda hadday niyad wanaagaasi uu sii socdo waxay ila tahay in xal loo heli karayo haddii la daweeyeyba arrintii guud ee dhibaatadu ka taagnayd ee markii hore ee ahayd ee arrimaha sacuudiga iyo yeman oo iyagu halkaa ku loolamaya
waxaad tiri isu soo dhowaanshaha ee sacuudiga iyo iiraan ayaa qayb ka ah ee wadahadalladan marka iyaga naftigooda ee maxaa keenay in wakhtigan ay isu soo dhowaadaan siday la tahay waxaa keenay wakhtiga laftiisa waxaa keenay in maxay ahaytay arrimahani daba dheeraadeen gacankan halkan ku yaala waa meel xasaasiya waa meel halbowla waa adduunka sacuudigu intan uu yimid maxay ahaytay maamulka dimuquraadiga ee dalka maraykanka waxaad moodaa in uu sidii uu rabay uu ka waayey hub badan xataa in laga xanibay in laga iibiyo wuxuud marka dareemay sacuudigu colaado badan iyo imaaraadkuba waxay abuureen arrimo badan oo ku jiraan arrinta maxay ahaytay dalka qatar marka intuu dambaysay waxaad moodaysa inay siyaasadahooda shaandhaynayeen sidaa darteed waxaad moodaa bisayl la odhan karo siyaasadeed iyo bisayl dhinaca awoodda ah oo maxay ahaytay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid bini-aadanimo ka dhalatay ayaa arrintaasi sababtay marka waxaad moodaa iminka in laysku danaysanayo dhinacyadoo dhanna iminka ay u baahan yihiin inay maxay haytay iska dhigaan culaysadaa dul saaran oo u jeestaan dhinaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha maxay tay wadamada burbura in wax laga qabto iyo colaadaasi haddii sii socoto wadamada khaliijku waa meel yaroo isku wareegsan oo maxay haytay colaadaasi ay dhammaantood wada taabanayso marka tani uguma jirto khaliijka inay colaada yeman sii dheeraato hadda wadahadallo ama ay leeyihiin oo wafdigan ayaa tegay riyaad marka maxaa is leedahay labada dhinac way ku heshiin doonaan oo qoloba wax ay wadataa marka maxaa loo malaynayaa inay ku heshiin doonaan ama isugu iman doonaan
horta arrimuhu waa bilow oo maxay haytay marar hore oo la doonayey in la heshiisiiyo loo kala dab qaadayay baa jirtay dalka cumaan baa mararkaa hore u fara dhuudhuubnayd laakiin iminka waxaad moodaa in ay dhammaantood malaha danaynayaan heshiisyada noocana laga yaabo inaan hal mar heshiis buuxa la gaadhin laakiin waxaa la odhan karaa waa bilow wanaagsan oo colaada gobolkaasi cidna dan uguma jirto saraakiil ka tirsan ee jabhadda xuutiyiinta in booqashadii ugu horreysay ay ku tagaan ee magaalada riyaad oo ay kula kulmaan ee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sacuudiga oo dagaal qaraar ay muddo dheer kula jireen ee sawir ceynkee ah ayay ka bixinaysaa ee colaadda dalka yeman ka oogan waxay ka bixinaysaa sawir ah in ay dhinacyadu garowsadeen in la gaadhay xilligii maxay ahaytay la wada hadli lahaa in la gaadhay xilligii aan xal dagaal ah waxaan ahayn oo dagaal lagu soo daalay in wax lagu xalin lahaa dhammaantood marka waxaad moodaa garowshiyo ka wada yimid bisayl ka wada yimid danta oo u wada run sheegtay hadday tahay dhinacyada waayo marka dagaaladan la eego arrin badan oo xagga bini-aadamnimada ah ayay ku kacaysay dadka reer yeman dadka reer yeman oo maxay tay qaar badan xuduudaha ka tallaabeen iyaga dhexdooda oo kala qaybsan oo qayba qayba kala ah marka waxay u tahay arrin wanaagsan marka waxaa la odhan karaa waa bilow wanaagsan oo dhinacyadoo dhami ay tani ugu jirto